bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka dalsan
warniihow dhibaatadan oo kaleya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran tahay. war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa waanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaana howda idinka leenahay akhyaartana dhegaysata ay caawa khamiis jimco ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha shanaad may sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadaad caawa ku dhegaysa doontaan hadduu rabiidma barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho waxaa ka mid noqon doona golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo ansixiyey qaraar ku saabsan adkeynta hufnaanta maareynta maaliyadda dalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo war ka soo saaray qaraarkaasi hadduu waxaan idiinsoo gudbin doonaa qaraarkan ay xukuumadda ay ansixisay kadib kulan aanan caadi ahayn oo ay maanta yeesheen golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doona islamarkaasina barnaamijka wareegga aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doono wasiiru dowlaha wasaaradda amniga iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo shir guddoomiyey shir lagaga hadlayo amniga ama adkeynta amniga caasimadda dalka haddaba shirkaasi waxyaabihii lagu gorfeeyey ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa laga soo warinayaa inay ka taagan tahay xaalad nololeed oo aada u liidata kadib markii ay si weyn ugu dhufteen fatahaadda webiga shabeelle haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa maamulka hirshabeelle oo sheegay in dad ay ka soo daadgurayeen goobaha uu ku fatahay webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysi ku aadan xaaladda guud ee magaalada qaabka ay u saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne maxaa ka jira in qaybo ka mid a magaalada laga barakacay qaybo kaleoo magaaladuna ah ay dad ay ku goodonsan yihiin caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa xaaladaha guud fatahaadda baaxadda leh ee laga soo warinayo inuu geystay webiga shabeelle kana geystay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan qodobadeena kale caawa waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo howlgallo ka fuliyey qaybo ka mid a gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya iyo weliba deegaano markaasi dhaca xuduudda gobollada galgaduud iyo shabeellada dhexe ee soomaaliya halkaasi oo ay dagaalyaana ka tirsan al-shabaab la sheegay in ay isku aruursanayeen goobaha ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isku dhinaca howlgalladu ay ka fuliyeen ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa shir ay ka qayb gashay dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasina ay qayb ay ka ahayeen dowladaha ethoobiya iyo kenyana wuxuu ka dhacay gobolka gado gaar ahaan xuduudda soomaaliya iyo ethoobiya ee mandheera shirkaas waxyaabaha lagaga hadlay ayaanu sidoo kale caawa hadduu rabiidmu idiin soo baahin doonaa khilaafka dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntlandna waa uu sii xoogaysanayaa waxaa laga deerinayaa dhaqdhaqaaqyo wadahadallo ah oo ay hormuud u ahayeen maamul goboleedyada ama hogaanka maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug kadib bayaankii ugu dambeeyey ee ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee magaalada beedhabo ka qabsoomay oo lagu igmaday hogaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo madaxweynaha maamulka galmudug haddaba madhabaa in madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni uu iska diiday inuu qaabilo xubnahaasi ee u tegi lahaa magaalada garowe si ay kala hadlaan hogaanka puntland khilaafka dowladda federaalka iyo maamulka puntland caawa ayaanu idiin soo baahin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo kornay intaynu wareegga wararka dalsan ku guda jirno ayaad caawa barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan farsamada suudiyaha koowaad ee raadiyaha dalsan waa cabdiwahaab cabdiqaadir aniguna waxaan ahay cabduqaadir cismaan indhoy mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaalkaalkaalkaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan habee wacan u wanaagsan ayaanu idu leenahay dhegaystayaal raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa aad nagala socotaan muujadda hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashanka dhibic shan megartis oo inaga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale oo fm ku gaaro meel walbo aad joogtaan habee wacan u wanaagsan ayaanu idu leenahay saaxiibayaal qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega ayanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ee maanta qabsoomay shirkaasi oo ay xubnaha golaha wasiirada soomaaliya maanta ay ku ansixiyeen qaraar ku saabsan adkeynta hufnaanta maareynta maaliyadda dalka qaraarkaasoo madaxweynaha soomaaliyana ah war uu ka soo saaray galabnimadii maanta golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya maanta oo khamiisa kulankooda toddobaadlaha ah oo ay ku yeesheen xaruntooda villa soomaaliya waxay waxa uu ahaa kulan xasaasi ah uu guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre islamarkaasina uu goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo xubnaha golaha wasiirada soomaaliya intooda ugu badan golaha wasiiradu shirkan waxa ay ku meel mariyeen qaraarka adkeynta hufnaanta maareynta maaliyadda dalka kaasi oo ka kooban ilaa iyo siddeed qodob oo saldhigguusu yahay maareynta maaliyadda guud ee dalka maareynta dakhliga dalka iibka iyo qandaraaska qaranka maareynta hantida guud ee qaranka iyo maamulka iyo shaqaalaha ama iyo maamulka iyo maareynta shaqaalaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ka hadlay qaraarkan waxa uu tilmaamay inuu yahay mid muhiim u ah ilaalinta hantida guud ee dadweynaha la dagaalanka musuq maasuqa iyo hantida qaranka ee si in loo maareeyo si hufan loo adeegsadana oo loo adeegsado danaha guud haddaba kulanka golaha wasiirada soomaaliya iyo ajandayaashii maanta lagu gorfeeyey waxaa warbaahinta la hadlay oo marka hore faahfaahinaya afhayeenka xukuumadda farxaan jimcaale
bismillaahi raxmaan raxiim baha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa shirkiisii toddobaadlaha ee maanta oo khamiisa uu ku soo saaray qaraar muhiim ah kaasi oo ku saabsan adkeynta iyo hufnaanta maamulka iyo maareynta maaliyadda dalka oo ka kooban sideed qodob kaasi oo saldhigiisu uu yahay ciribtirka musuq maasuqa hagaajinta hanaanka maamulka maaliyadda dalka iyo weliba kobcinta dakhliga waddanka qaraarka ayaa waxa uu muhiim u yahay ilaalinta hantida guud ee dadweynaha iyo in loo maareeyo si hufan oo u adeegaysa danaha guud ee qaranka waxaana sideedda qodob ay kala yihiin qodobka koowaad golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maanta oo bishu ay tahay ko iyo tobanka may waxa uu soo saaray qaraarkan oo ku saabsan adkeynta hufnaanta maamulka iyo maareynta maaliyadda dalka qodobka labaad waxaa la farayaa dhammaan wasaaradaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo hay-adaha kale ee dowladda in ay si habsami leh u fuliyaan tallaabooyinka lagu dhaqangelinayo laguna adkeynayo dhammaan shuruucda dalka gaar ahaan sharciyada iyo xeer nidaamyaalka khuseeya oo kala ah ba maareynta maaliyadda guud ee dalka ta maareynta dakhliga dalka ja iibka iyo qandaraaska qaranka xa maareynta hantida guud ee qaranka iyo kha maamulka iyo maareynta shaqaalaha dhammaan howlaha la xiriira iibka iyo qandaraasyada qaranka waxaa lagu bixinayaa tartan furan oo habraacyadiisu cad yihiin si waafaqsan sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka dhammaan qandaraasyada ay galayaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda waxaa ansixinaya guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixinta dib u eegis soddon cisho gudaheeda sida waafaqsan sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixintu waxa uu soo saaraya habraacyo fulneed oo khuseeya howlaha iibka iyo qandaraasyada qaranka si waafaqsan sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixintu waxa uu hirgelinayaa mareeg ama website xukuumadeed oo lagu soo daabacayo xogaha iyo macluumaadka ku saabsan qandaraas bixinta iyo qandaraasyada dhaqangalka ah guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixinta waxa uu dib u eegis ku sameynayaa dhammaan qandaraasyada dhaqangalka ah si loo hubiyo waafaqsanaantooda sharciyada iyo xeerarka khuseeya guddiga isku dhafka wasaaradeed ee qandaraas bixintu waxa uu yeelanayaa xoghayn farsamo oo ku kaalmaysa xul- xilgudashadiisa guddigaasi oo uu magacaabaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaa reeban in howlaha la xiriira iibka iyo qandaraasyada loo fuliyo hab aan waafaqsanayn sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka wasiirka maaliyadda ayaa u xil saaran xaqiijinta u hogaansamida iyo ku dhaqanka sharciyada ku saabsan qodobkan iyo xeer nidaamyaalkooda qodobka saddexaad waxaa la farayaa wasaaradda maaliyadda in ay si dhaqsiya leh usoo diyaariso hindi sharciyeedka hantidhowrka qaranka kaasi oo hormarinaya isla xisaabtanka iyo daahfurnaan ku aadan maareynta maaliyadda dalka iyo hantida dadweynaha ayna usoo gudbiso golaha wasiirada si loo horgeeyo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya inta lagu guda jiro kalfadhiga saddexaad ee furmaya bishan maajo gudaheeda qodobka afraad waxaa la farayaa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka in ay si dhaqsiyale usoo diyaariso hindise sharciyeed u fududaynaya dadweynaha soomaaliyeed in ay soo wargeliyaan falalka lidka ku ah hufnaanta iyo faldambiyeedyada la xiriira arrimaha maaliyadda iyo ku-tagrifalka hantida dadweynaha islamarkaana ilaalinaya xuquuqdooda una soo gudbiso golaha wasiirada si markaasi loo horgeeyo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya inta lagu guda jiro kalfadhiga saddexaad oo furmaya bisha maaj ee gudaheeda dhammaan wasiirada xukuumadda federaalka madaxda saraakiisha sare xoghayayaasha joogtada ah agaasimayaasha heerarka kala duwan ee wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda waxa ay marayaan dhaar ku saabsan in ay si hufan oo daacadnimo leh ay u maareynayaan hantida dadweynaha una gudanayaan xilalkooda xubnaha ku xusan farqadaasi koowaad ee qodobkan waxa ay caddaynayaan hantida ay leeyihiin ama hantidooda waxaanay ka diiwaangelinayaan xafiiska hantidhowraha marka ay la wareegayaan mas-uuliyadooda iyo marka ay xilka ka tagayaanba qodobka lixaad waxaa la dhisayaa guddi soo diyaariya hannaan ku salaysan daahfurnaan iyo howlkarnimo kaasi oo lagu fulinayo qaadashada dad karti u leh una qalma qabashada xilalka kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya qodobka toddobaad waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha u xil saaran isla xisaabtanka baarista iyo maxkamadeynta dembiyada la xiriira maaliyadda iyo hantida dadweynaha in ay dardargeliyaan xilgudashadooda ku aadan ilaalinta hantida dadweynaha si waafaqsan sharciyada quseeya qodobka ugu dambeeya ee sideedaad xeerka ama qaraarkan adkeynta hufnaanta maareynta iyo maamulidda maaliyadda dalka waxa uu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waana uu saxiixay warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dibdiloomayo hurdadii idiiday daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saanmaraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeena ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada dubai dub markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaada
fadhiyada kasii dareen dahaboy kasii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexa walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waa baraaxo socotee shibiska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaanta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakolla qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka coca cola
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkeebaad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay kumaalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doktor cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshee adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
waan ku salaamay kaa qaadaysee tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuun kuma mayrtid ha dhihin waxaa ku dhaqdaa saabuunta birimada ee b ilaa waa iska socotaaye islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaaga u darnida kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birimada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatee ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale ay kuu keentay shirkadda sagal wholesalaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal wholesalaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited a yaa taas waaba sababtaan u sirdho simi kaarka somteele waa xirmo data internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu talagashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhamays ka bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban dolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban dolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilku si toosa ugu shubanayo i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qura maahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elit masterka haddaad aasiya joogtay eeshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elit mastercar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol kon
waa hagaag dhegeystayaal meel walba waad joogtaan habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan muujadda hirka dheralkeedu yahay kuwii sagaashan dhibic shan magaarsiis weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka wareega wararka dalsan markaan haddii aanu fiirino dhinaca iyo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa laga soo warinayaa in halkaasi si weyn uu saameeyey fatahaadda webiga shabeelle oo si weyn ugu fatahay xaafado ka mid a magaalada beledweyne sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday magaalada ayaa muujinaya sida webigu ugu fatahay xaafadaha kala duwan ee magaalada maamulka hirshabeelle waxay sheegeen in dad ay ka soo daadgureeyeen goobaha webigu ku fatahay waxaana afhayeenka madaxtooyada hirshabeelle oo maanta warbaahinta la hadla uu sheegay in dad go'doonsanaa oo ku go'doonsanaa goobaha webiga uu ku fatahay ay soo badbaadiyeen gordha waxaan eegi doonnaa ee wareys iyo falanqayn ku aadan sida ay caawa tahay xaaladda magaalada hase yeeshee marka hore waxaan isla dhegaysanaynaa afhayeenka maamulka aan idhaahday afhayeenka madaxtooyada hirshabeelle oo arrimahaasi ka hadlaya bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin magaalada beledweyne waxaa ka jira fatahaad xoog leh oo baasan oo runtii uu samaynayo webiga shabeelle dadkii deganaa magaaladu waa ay ka barakaceen iyagoo runtii daadsan bariga iyo galbeedka magaalada dad waxaa jiray ku sugnaa gudaha magaalada oo ku go'doomay dowladda hirshabeellena waxa ay runtii dadaal ku bixinaysaa iyada oo kaashanaysa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada beledweyne in dadka guryaha ku go'doonsan loo sameeyo daadgureen shalay iyo maantana waxaa runtii si dardar leh ku socota daadgoreynta dadka guryaha ku go'doomay sidoo kale madaxweynuhu waxa uu la kulmay hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya samafalka ay jooga magaalada beledweyne waxa uuna faray in si degdeg ah dadkan loola soo gaaro gurmad degdeg ah dadkan waxa ay daadsan yihiin ee, magaalada barigeeda iyo galbeedkeeda waxayna u baahan yihiin in gurmad ay helaan oo biyodhaamin ay helaan oo cunto ay helaan oo hooyna ay helaan marka insha allahu ee, dowladda hirshabeelle waxay xoogga saari doontaa sidii dadkan gargaar degdeg ah loola soo gaari lahaa insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihiin
waa hagaag ee, xaaladda magaalada beledweyne aad ayaa looga deerinayaa iyadoo dadka qaar magaaladu ay isaga barakaceen sidoo kale waxaa laga deerinayaa nolosha dadka ka barakacay gudaha magaalada haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa igaga warama caawa guddoomiyaha dhallinyarada ee gobolka hiiraan ee, cabdi muumin waxa uu ee, sheegayaa in xaaladda magaalada caawa ay tahay markaasi mid ee, allow sahal ah dadkii ugu badnaana ay ka barakaceen goobaha qaarna dad ay ku goodoonsan yihiin sidoo kale waxa uu fariin u dirayaa dowladda federaalka soomaaliya ee maamul goboleedka hirshabelle
tahay een, ah, magaalada beledweyne sida aada aragteen runtii biibaxo aada iyo aada u fara badan oo xajmigeedu uu sarreeyo biibaxooyinkii kalena aada iyo aada ugu fara badan ayaa soo galay een, ah, si xawli ah weliba Een, ah, runtii dadka shacabka ah ee magaalada beledweyne deganaa boqolkiiba sagaashan iyo shan dhibic shan waa ka barakaceen amaba dad degani hadda ma jiraan ayaan leeyahay qof qof hotel ku jira maahe inta kale banaanka ayay kuban yihiin Een, ah, biibaxadani biibaxooyinkii kale waxay ugu bedelan tahay inay ka xoog badan tahay Een, ah, runtii dhinaca ay ku socoto jooga ay ku socoto iyo xawaarahaba waxaad arkaysaa meel banaaneed een, labaatan daqiiqa ka hor oo haddana ee, markaad kusoo laabatid aad ku jiiraysid si ilaahu bixi ah Een, marka waa biyo runtii maaragtay laga badbaadsaday een, nafta laakiin wax maalahoo laga badbaadiya haba yaraatee aysan jirin Een, ah, sida aan ku garan jirnay biibaxooyinkii hore een, ah, inay siimow ay ku socdaan oo hadba xaafad laga soo sheego laakiin een, ah, kuwani afar iyo labaatan saac gudahood ayay magaalado dhan la wareegeen Een, ah, toban maalmood ama toban iyo shan maalmood ugu dambeyn labaatan maalmood ay la wareegi jireen kuwii hore magaalada Waa gartay, looga marka- barakaci jiray waa waa gartay marka goobaha hadda ugu daran caruurta ayay gacanta ku qabsadeen Mhm, waa gartay marka go- Een, go- ah, goobaha runtii waxayna isku qaybiyeen Mhm, qofba halkii uu deegaan ahaan uu aada u garanayo mhm.
ee, ama famil ahaan ay isgaranayaan waa waa dadka gartay badankood waxay ku qaxeen een, deegaanka ceel jaalle Mhm, een, ah, ceel gaal mhm.
banaaney iyo ilaa iyo xujuub ayay isdaadsan yihiin dhinaca kalena xaafadda een, ah, howl wadaagna dhinaca bacaadaha iyo buuraha ayay eh, habardeero ayay runtii maaragtay ku qaxeen waa gartay ee magaaladana sanadkan si siman ayay biyuhu u saameeyeen oo xaafad ee, runtii ka badbaadi ma jirto marka een, ah, runtii dadaallo aada iyo aada u fara badan waa ay sameeyeen guddiga een, gurmadka fatahaadaha ee uu hogaamiyo xaaji dhagaxow balse awoodda ilaahay ayaa ka tan badisay wax walbana awoodda ilaahay ayaa ka tan badan oo ka weyn waa waa gartay marka marka- een, Mhm, waayahay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xilligaan la taagan yahay in la isgarab qabto oo ay lagu gurmado welina maysan soo gaarin gacan dowladnimo hadday ahaan lahayd mid state Mhm.
hadday ahaan lahayd mid maamul iyo hadday ahaan lahayd mid eh, dowladda federaalka intaba waa waa gartay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waa halkee goobaha ugu badan ee xaaladda ugu adag ee ka jirto
runtii goob xaalad fiican oo ay ka jir tahay bikuliyanba ma lahan sababtu tahay qofku taajir ha ahaado faqiirsa ha ahaadee dhammaan bac ayaa u wada dhisan teendha ayaa u wada dhisan marka dhammaan dhibaatadii wada wadaagayaan qof kastoo lacaga haya waxaa laga yaabaa inuu waayo biyihii inuu waayo ayaa ayaa dhici karta waa waa gartay kii marka markii hore waxba aanan haysanana dee ee, yacni maaragtay ama dhimo ama noolo ayuu ku nool yahay oo waa oon wax oon xag ilaahay ay dadkaasi ka nool yihiin waaya marka maxaad ku sawiri kartaa xajmiga uu leeyahay fatahaaddan ee haatan ku dhiftay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
wax lagu sawiran karo iyo wax laga dhihi karaa ma jiraan waa wax ilaahay oo wato waayo waa wax biibaxooyinkii kale een, wax badan ka badan waaye marka ida- yacni meelo waxaa jira dad soo barakacay oo xaafadan een, nuur xawaad ee, laantan yani maarata xaafadda kooshin gaar ahaan laanta nuur xawaad ee dhinacan ku teedsan een, ceel jaallo u dhow een, guryo aynan biyuhu geli jirin ayay dadku intay kiraysteen ayay dib usoo dege ay soo degeen way ka daba yimaadeen dad baa laba tax ay ku dhacday oo dhibaato runtii maarata aada iyo aada u weynu ay soo gaartay waa gartay marka runtii wax lagu eh, qiyaasi karaa anaga weli namayso namay soo marin Een, haddi kadib inaan arki doonana ma filayno hadduu ilahay yidhaahdo waa gartay marka waxaa la ii sheegay in meelo ka mid ah magaalada ay jiraan goobo ay dad ay ku go-doonsan yihiin oo fatahaaddu ay saameysay adkaatana inay goobaha ay ku jiraan oo ay hareeruhu webigu ka maray ay ka soo baxaan marka maxaad nooga sheegi kartaa miyay jirtaa goobo dad ay ku go-doonsan yihiin
waa waa mahadsan tahay horta waa jireen een, goobo yaryar dad ku go-toonsanaayeen way jiraan ayagana waxaa ilaahay mahadiisa ah guddiga iyo maamulka iyo dhalinyarada iyo dhammaan mas-uuliyiinta een, gobolka ayaa ka kaashtay mar walba waxaa loo dirayay goobtii ay qayladaan ay kasoo yeerto dooman ayaa diyaarsan oo hay-adaha caalamiga ah ay qaarkood ay runtii maaragtay ay diyaariyeen doomankaasi ayaa lagu soo daabulayay marka een, ah, waana teleefonkana iyo ka jawaabistiisana dee maaragtay waa wax heega loogu jiro si emergency qofkii kusoo wactamo oo yidhaahdo meesha ku kotoosanahayna waa loo tagaa waana lasoo badbaadiyaa haddana qof magaalada beledweyne biyahaasi saameyntooda ku dhimatay ma jirto Ee, hadda kadib qof ku dhiman doona ma sheegin laakiin oo ma ogi laakiin qof hadda ay wax ku gaareen ilaa iyo hadda riboodka namaysa soo gaarin Way.
mana ka warhayn waa waa gartay laakiin waxaa la ii sheegay in meelaha qaar dad laga soo badbaadiyey oo eh, webigu uu la tegi rabay
haa dee nacam waa lasoo badbaadinayaa dadka een, dadku biyahan saana ma filin sida horey baan kugu sheegay biyuhu muddo badan waxay soo mari jireen istebyo meelo kala duwan ayay soo mari jireen caw meel hebel bay soo joogaan ama dhihi jiray waxaa lagu xisaabtami jiray xilliga ay magaalada soo gelayaan laakiin een, markiiba biyihii gacan ku-hayntooda ayay magaaladii la wareegeen si si maxaa tirahdaa xowlii ay ku socdeen yacni wax ya- lagala bixi karay alaabta oo laga sii qalab aruursan karay ma ahayn ama wax laga xirxiran karay waa gartay waa- waaya marka dhinaca eh, khasaaraha eh, hantiyadeed ee ay sababeen fatahadan bal maxaad nooga sheegi kartaa miyay jiraan khasaaro buuran oo dhinaca hantiyadeed oo ay- fatahadu ay geysteen walaal walaal waa mahadsan tahay dadka waxaa ugu fiican qofka ilmihiisa iyo laba joodar iyo laba barkin iyo marakaneecan la baxayaa ugu fiican inta kale gudahi gudahi guryihii kuwada jiraan waayo maba la heli karaba jaaris lagu bixiyo Mhm.
fursadba looma helin Wa- waa waa gartay marka halkoodii ayay biyuhu ku saameeyeen haa si fiican hal mar bay biyo saameeyeenbo wa- wa- wa- waa gartay marka ilaa iyo xilligan maxaa jiro oo dhaqdhaqaaqyo ah oo la qaaday oo si eh, dadkan xaaladda adag ku jira loo samata bixiyo
wallaahi een, horta wax hadda oo tillaabaha waaweyn oo inoo muuqda oo la qaaday een, ma jiraan waa la wada dadaalayaa een, ciidamada admis gaar ahaan kuwa hiil walaal sagaal oo biyo dhaamin shalay iyo maanta sameeyey way jiraan een, wasaaradda oo qolaha hay-adaha ay isla socdaan wasaaradda tamarta iyo biyaha oo ayaguna wax yar sameeyeyna waa jiraan annaguna ka dhalinyaro ahaan beri ayaan rabnaa inaan jawaabno annaga iyo guddiga gurmadka fatahaadaha hadduu ilaahay raalli ka dhigo waa waxaan kala qaybsan doonaa aagag ayaan kala qaybsan doonaa meel walba oo dadka shacabka ah ay degan yihiinna oo masaakiintu ay u badan yihiinna waa taargadgaraysanaynaa waxaana geyn doonaa insha allah wixii karaamkeen ah ay ugu horeeyaan biyaha bacdeenna waxaan isku diyi doonaa qof walba oo taag daran inaan qofkii walaalaho wax haystaan ugu qaadno si yacni maaragtay loo badbaadiyo nolosha hadduu ilaahay raalli ka dhigo Wa- waa gartay marka waxaan rabaa eh, inaad dadka u sawirto eh, webigu siduu magaalada ugu soo fatahay ma eh, gudaha magaaladu idil ayuu soo gaaray ma xaafadaha qaar ee magaalada ayuu saameeyey Eh, dad badan ayaana sawir ka haysan sida la arkayay waxaa aada baraha bulshada ugu baahay muuqaalo biyo xajmigooda ay aada u badan yihiin oo xaafadaha qaar ee magaalada ku baahay marka haddii dadka aanaan magaalada ku sugneen aada u sawirto sida magaaladu uu ugu baahay ee xajmiga xoogga leh ee fatahaadu
runta horta waa mahadsanta horta qofaan beledweyne aqoonin biyuhu sida u galaan looma sawiri karaan laakiin beledweyne qofkii yaqiinay waxaan ugu soo koobayaa oo keliya guri aysan gelin iyo hoteel aysan gelin ma jiro
wa wa wa waa gartay marka eh, markaa sidaas leedahay waxaad ula jeedaa in gebi ahaanba magaaladu ay saameeyeen eh, biyaha
si fiican waa waa gartay marka eh, dhalinyaradii magaaladaad ka mid tihiin sanad walba waxaan ognahay in fatahaadu sidaan oo kale markay u dhacaan eh, khasaaro baaxadle ay geystaan eh, maamulkii eh, iyo eh, bulshadii magaaladu waxa ay dalbadaan in gurima dadkan ay eh, fatahaadu ay saameeyeen lala- lala soo gaaro maxay kula tahay in loogu heli laayahay xal aanan ahayn dadku markay fatahaadu ay saameeyaan in loo soo gurmado oo aad isleedahay eh, waa lagaga gudbi laayahay arrinkaa
nin waa mahadsantahay horta na biyobaxa kasta cashir bayna tusisaa cashir baan ka qaadanaa wax baan ka tusaalaysanaa wax badanna waan ka fahanaa biyihii hore hadda laba biyo baxo oo magaaladani haddaynan lahayn biyo xireenka la sameeyey iyo furitaanka keliga waraaboole magaalada laga qaxi lahaa ayaana soo martay Een, ah, haddana waxaan ka baranay cashir ah haddii biyuhu sidaan oo kaleetood biyo lamid a ay imaadaan in la furo ilaa saddex keli ama afar wado oo sida wadada maxaa tiradaahay eh, keliga waraaboolo oo kale ah Eh, qaybo kala duwanna laga dusiyo si nafis badan ay u helaan biyaha marka maalin baa cashir baa nagu soo siyaadayo tan kale dhibaatada waxay waxay jirtaa waxay tahay na hadda meelihii ay dhisteen guddiga gurmadka fatahaadaha iyo qaybo ka mid ah hay-adaha waa ay fiican yihiin laakiin waxaa jirtay meelo malaayiin dollar lagu bixiyey ee deeqbixiyaasha caalamku ay ku bixiyeen ee ay qaateen qandara- qandaraaslayaal maamulka aan tusaale ka haysan ama aan misla eegin halka ay wax ku qabanayaan oo keliya ay ka aheeday inay boorka ay ku sawiraan magaalada beledweyne iyo webiga hareertiisa islamarkaasna lacagtaas ay bislaystaan buurur yaryar oo ay meel saareen waa gartay ayaa biyahaasi inay soo butaacaan ay soo baxaan inta badan sabab u ahaa waa gartay guddigu goobihii ay dhammaan gacantay ku hayeen ay xireen waxaan markhaati ka wadanahay ilaa he- xilligan aan kula hadlayno nooma muuqato in biyahaas ay halkaas ay kasoo duseen laakiin meelaha kandaraasyada lagu qaatay ee la dhoobdhoobay ayay biyuhu karaarka soo jabsadeen kana soo baxeen iyo gooba hadda kadib aan target garaysan doono oo aan islahayn in biyuhu ay kasoo bixi doonaan waxaa ka mid ah meelihii dowladdii maxamed siyaad barre ay ugu tala gashay inay biyaha magaalada ku da-ee roobka ah ay xareedda ay ka xaroodo ay ka xaroota ayay kasoo dusiyeen qaarkood soo dusi marka taasoo kale xilliga biyobaxada waxaa een, ah, ay noo muuqatay inaan iska xakameyn karno iska xiri karno goobaha kale ee ay kasoo butaaceen biyahana een, taargad gareen ayaan kuwana yani maaragtay ishaan ku fiirahaynaa ayadana waa iska xiri doonaa saddex ki- eh, kili oo sida kiliga waraaboola ahna insha allahu waa qorshaysanaynaa inaan maaragtay ama een, steepka dambe ku jirtaa way inaan aan furno si biyo dambe magaaladan ay ugu badbaado way way marka waa mahadsanta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aasheeda ugu dambeyso waa sidee xaaladda ee, dadka ee, kasoo barakacay ee, fatahaadyada gudaha magaalada ee tegay sidaad ii sheegtay duleedka magaalada xaaladoodu waa sidee
walaa waa mahadsanta walaalkayo war dadku aada u fara badan yihiin mid midna ummad ula istaagi karo laakiin sawir guud haddaan ka bixiyo een, dhibaato ummadu ay qabto ayay qabaan waayo qof aan gurgiisii joogin gogol uusan u baran ku jiifanayo cadceed aan ku dhici jirin ay ku dhacayso baahi uusan arki jirin arkayo xaaladiisa siduu yahay adigaba adoo wariyahaad halkaada ka fahmi kartaa shacabka soomaaliyeedna eh, waa dad aqli badan oo maskax badan waana dareemi karaan ama dunidaba dadka muslimiinta ah ee joogo dhibaatada qofka muslimka ah ee gurgiisa aan joogin ee baahi aan qaba jirin oo ee hayso ee qorax aan ku dhici jirin ay ku dhacdo ee duruufo kala duwan oo dhinac walba leh ay saameeyeen dhibta uu leeyahay waa la wada garan karaa marka waxaan leeyahay soomaaliyay eh, na isku tashta soomaaliyay garbaha isqabsada soomaaliyay dee wax isla wadaaga Eh, na- baaqaasna waa ku diri lahaa insha allah Wa- way way haddii aan ku raaciyo fariin aad u diri laheedeen dowladda federaalka
waa maasanta walaal anaga dowladda federaalka een, fariin aan u dirno uma malaynayo in waxa ugu imaanayaan waayo gobolkan qofa eh, gudoomiye ka ah stateskana dadaa madax ka ah dadkaas ayaa fariintooda laga raba inay dowladda federaalka ay gaadhsiiyaan dowladda federaalka naftirkeedu shacabkan dhibaatadan heerka caalamiyu ay ku dhacday ee rabbaaniga ah ma mooga waa shacabkeedii marka qofku dee wuxuu ogyahay in loo sheego waxa la- waa laga haboon yahay marka in dadku iskartaana fiican mas-uuliyadduna ay shaqayso marka waxaan leenahay haddaad nagu soo howlantihiin oo nagu soo maqantihiina noo soo degdega haddaadan na ogeynahana na ogaada Eh, hadee haddaad na og tihiin oo adan wax noo qaban karinahana dee waxaan isku sheegaynah maba jiraan marka waxaan leeyahay dowladnimaduna ha shaqayso waay marka markaa dowladdu sidaas waa inay leedahay shacabku ay ka dareemaan markaa sidaas le- nasiixo inay ka dareemaan wa.
markaa sidaas leedahay ma waxaad ula jeedaa in ilaa iyo xilligan gurmad maamul aanadan haynin rajana aadan ka qabin
maya rajo waan qabnaa oo de dow- dowladdu waa ka jawaabaysa waa qasab waaye sababta tahay dad malaayiin ku dhow eh, haddayna ka badnayn ayaa ka barakacay guryahoodii marka dee dowlad maba jiraysa dadkaas hadii loo gurmo waayo dowlad ma jiraysay ka macno tahay dadkaas hadii loo gurmo waayo marka een, in loo gurmana waa ogaaya ma sidii hay-adaha caalamiga aha markii aan dhibaatada ka baxno ayaana loo soo gurmanaya mase xilligan aan ku jirno oon dhibaataysanahay oo qoraxda aan naalno ayaana loo soo gurmanaya taas waaye een, pointiga aan ka hadlayo jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakola qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabbitaanka koka kola warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idideedaalkii iyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha san maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraada raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaad dig fadhiyada ka sii dareen dahab way ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodaryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shibiska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo kasii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal ko iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal ko iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal ko iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal ko iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersayn waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersayn brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign printer cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersayn dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteen ee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba ku anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelka iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd iidahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidana kulligeen iidahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado iidahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil iidahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega iidahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaara sare leh ama ila soo hadal iidahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclay inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabduqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo